waxaa hoos-u-dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo saliidda macsarada suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasi oo sababtay in magaalada la geeyo sisin badan oo kasoo goday beeraha ku yaala gobolkani shabeellada dhexe qaar ka mid ah ganacsatada iibiya saliidda macsarada ayaa ka waraabixiya hoos-udhacani ku yimid qiimaha saliidda mar waxaa jirtay afartan sideed dolar aan gadi jirnay mar waxaa jirtay konton doolar aan gadi jirnay mar waxaa jirtay konton iyo laba doolar aan gadi jirnay mar marka la waayana waxay gaartaa ilaa toddobaatan doolar mar lixdan doolar meelahaas gaarta marna lix mar toddobaatan ay gaartaa toddobaatan aan u sarreyn jirtay iyo siddeetan doolar marka haddoo kale markii maasaradu dhankan sida badan waxay nooga maa jirtay shabeellada shabeellada dhanka dowlad deegaanka etoobiya shabeelle dhankaasay aada nooga soo geli jirtay iyo biibaxaduba ka imaan jirtay markii dhankaas sanadkan laga waayey oo biyihii dhinacaas ka imaan jira la waayey shabeelladii xaggana sin waa laga waayey tii hiiraanna awaleyna waxnaba ka imaan marka waxaan ku caymanaa laakiin shabeellada dhexe dhankeeda xigto dhanka joogaad xigto ayaa maaragtaahay wax laga tabcay taasaa dib loogu soo celiyey gobolka hiiraan iyadoo baashu nagu kacday oo caagu lixdan doolar uu kusii dhow yahay ayaa waxaa soo bilaabatay midaan shabeellada dhexe kadibna hoosaan usoo dhacnay konton iyo laba doolaraan maraynaa marka suuqu marna korow aadaa marna hoosow aadaa waana ku faraxsan alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh adduunyadaaba iska sidaasadba marba marna kor marna hoos labaatanlaha hadda wuxuu marayaa konton iyo laba maraya hadda konton iyo laba markuu maraa markuu konton iyo laba maraa waxaan gadnaa liitarka waxaan gadnaa laba doolar dhibic sideed markii uu lixdan doolar ahayn waxaan gadi jirnay saddex doolar mar saddex doolar bar aan gadi jirnaa jirto mar xitaa waxaa jirta afar doolar uu gaaray laakiin hadda laba doolar dhibic sideed aan gadnaa nus liitarkana hal doolar iyo afartan hal doolar iyo afartan senti aan gadnaa marka labaatan lahana konton iyo laba doolar aan gadnaa awal markii hore labaatan laha waxaan gadi jirnay konton iyo shan lixdan doolar marba xilliyo ah laakiin hadda markii ugu dambayso konton iyo shan lixdan meelaasaan gadi jirnay hoosu dhacaan hadda markuu ku yimid oo dhankan shabeelladan dhexe xigga wax naga soo galeen ay soo laabatay konton iyo laba doolar aan gadnaa caaga labaatan liitaraha ee saliidda macsarada ayaa imanka maraya qiimo dhan halkii konton iyo saddex ilaa iyo konton iyo afar doolar halka marka hore la iibin jiray lixdan doolar